wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan brofesor yaasiin maxamuud xiir faratoon ayaa beeniyey wararka lagu daabacay wargeyska the reporter ee ka soo baxa dalka etoobiya wargeyska oo soo xiganaya saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ka tirsan ayaa qoray in maamulka cusub ee uu madaxda ka yahay ra-iisul wasaare abiy axmed uu garab maray somalilan heshiisena la galay dalalka kale ee gobolka arrintaasina ay somalilan welwel ka muujisay haddaba cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan brofesor yaasiin maxamuud xiir faratoon isagoo weydiiyey sababta mas-uuliyiinta wasaaradda ka tirsan ay warbixintan u bixiyeen haddii aanay wax jirin marka horeysa waxaan kuu sheegayaa waxa weye xiriirka somaliland iyo etoobiya meeshii ugu wanaagsanay buu maraya waxa laalayo wax ama kala shakiha ama kala fogaanshaha ama isdiidmaha ama wada shaqayn la-aan ah oo ka jirta haba yaraatee ma jirto waxa weeye badanaaba saxaafadu sections ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska haalayareer unbay egeegaan oo dabeedna wa iska iyaga abuura haddo qolyahan wasaaradeeda ka shaqaynaya ay ay maxayto ay raacayaan ay leeyihiin aanu ka raacno iyagaa saalaxaana runtii way ka samaynayaan iyagun baa niman saxafiyiin oo waxa beesha yimi oo dabeedna un iskaadinayo si ay xiise ugu yeelaan wararka ay bixinayaan marka sacaadata markaanu qiyaasnay marka sacaadata wasiir adigoo ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan wargeyska marnaba lama ay hadal mise waxa aad leedahay war baanay siinayn laakiin sheeko waa dhex martay sheekooyin way dhex mareen nimanku way yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maxayta warfaafinta iyo wasaaradahaas oo dhan way tag tageen waa lala cashimayo waa lala fadhiistay oo waa la sheekaysanayay waa lasoo dhaweynayay saxafiyiinta hadda aan jaarka dhaho way loo yimaadaan laakiin wax rasmiya war rasmiya oo cidina siisay ma jiro ma jirin official warka rasmigiina waa kan anigu kugula hadlayo wasaaradda afkeeda aan kugula hadlayo iska sheekaysi shaah la iska wada cabo meel la fadhiisto oo laga yaabo inay iyago sheekooyinka qaarkood iyago qaaray hadday doonaan hordhigaya dadka ama iskaga hadhadlayeen inay jiraan laakiin haba yaraatee wax arrimaha sida aan kuu sheegay jira oo ama ay shaqaalaha igu qabaan ama wasaaraddeedu qabto ama dawladdu ay qabto somaliland oo ku dhex jira oo dhibaato ah ama isfahm waad ah ama kala fogaansho oo somaliland iyo etoobiya dhex yaalla haba yaraatee ma jiraan waayo si fiican baan kuu fahmay sacaadata wasiir waxaan doonaya inaan ku weydiiyo su-aal ah marar badan madaxda dalalka gobolka hadday noqoto soomaaliya etoobiya eritrea iyo jabuuti waa ay shireen shirarka waxaa ka mid ahaa marar badan oo laga hadlay ammaanka xeebahan badda cas oo dabcanna somalilan haddee xeebtu ay marto marnaba lama arag iyada oo somalilan ay kulamada ka muuqato maadaama aad gobolkii ku jirtaan shirarka a ka muuqan weydeen miyaanu markaa yar keenaynin shaki sababta laydinka reebayaa waxay tahay waa arrintaa waan ka hadlay maanta waxaan ku yidhi waan soo hadal qaaday waxaan ku yidhi ciddii isku dayda mataqaanaa inay somaliland dhinac marto oo xaqiiqada ka buuxdo in somaliland waa dal dalalka kamid a horf africa ku yaala ama geeska africa ku yaala meelaha ugu istraatiijisan ugu muhiimsan ku yaala ciddii isku dayda inay indhaha ka laliso ama dhaaftaana dee xaqiiqaday ogaan doontaa way way gar daran tahay anagu laakiin wax anika iyo welwala iyo maxaad halkan laydinka soogaabina maxaad kan u imaan weyda iyo midna arrimahaasu naguma kulula xaqiiqadana in badan madaxda dalalka aada sheegaysana dhinaana wada fadhiisanan qamaanaan ragamaana ka wada socon arrimaha qaarkood ma jiro way wada dareysan yihiin way wada ogyihiin xaqiiqada way ogyihiin laakiin waa ogtaado annaga maxaa to shuruuc maxaa to international oo iminka nalagu gudbayo oo nalaga hordhigaya jirta oo xubinnimadayadii iyo dalnimadayadii xoriyadayadii lagu faki gelinayo waa mid iska dhammaanaysa taartun bayna ku salaysan tahay laakiin way wada qiran yihiin waanuna ka wada hadalnay dhammaanteed waa tahay marka marka laga hadlayo ammaanka xeebta badda cas somalilanna aynu ognahay badda cas dherarkeedu inta uu maro idinka sharciyadan caalamiga ah ee idinka reebaya ma laydinkala hadlay idinku ma kala hadasheen wax meel ma isla dhigteen maadaama somalilan aan la aqoonsan qaab aad uga qayb gashaan waanu ka hadalay hay-adaha ku shuqula iyo u-nka iyo waxaasuna way ogyihiin dadda anagu inaanu badii reer soma somaliland inay tahay reer somaliland baa ilaaliya oo somaliland ciidamadeeda iyo dawladdeeda ilaalisa sidaasaana caalamka kula cooperate karaya kula shaqeeya gacan baana laga siiyaa xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta badda iyo ilaalinteeda sidaas darteed baa lagu aqoonsan yahay oo aan aanu dee loola socda marka wax welwala naguma hayso laakiin xadiidada waa iska imaanaysa waa iyadoo iminka bodi waa jiraa oo iminka lagu looga dhigayo inaanan laleeyahay anagu ictiraaf ma haysataan iyo daafini laakiin xadiidada cidina ka boodi kari maysa waa imaanaysa waana jirtaa marka haddii ciidamo ammaana la sameeyo oo xeebta la ilaaliyo oo kale oo dee idin kale aan laydinka soo qayb gelin idinku marka maxaa ka yeelaysaan wadan annagaa xukuna intaa anagu aanu leenahay annagaa xukuna ciidan kaloo iska imaan karayo oo anagu aanan raalli ka ahayn ama aanan ku jiran ama qayb ka ahaynna ma dhici karayo sidaa daraadeed dadaas cidii doonaysaa samaynaysaa inaanu anagu iska kaashano ayaa loo baahanaya sacaadta wasiir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay adigoo iga raadliya wakhtiga aad siiseen aan aada kugu mahadnaqayo wakiilkii u fadhiyey somalilan ethoobia ee hore waa kii howlgabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub wakiilkii ma soo socdaa wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ma ka wada hadasheen ma madmadow ayaa jira si wanaagsan baan uga hadlay maanta si cad baan uga hadlay wuu soo socdaa sidaasan dawladda ethoobiya iska ognahay way bedeleen waa wax caadiya wakiilkii hore halkan u joogay da ahaan ayuu ku hawlgalay oo ay maraa iyagu sharci u leeyihiin sidaasaa lagu kaxeeyo lagu bedelay kii lagu soo bedelayana wuu soo socdaayoo waa la xulayaayoo si bay noo caddeeyeen dawladdu shaqadiisii iyo shaqadii halkan ka socotay qunsuliyadana si caadiga iyo sidii awalbaa u soconaysa loo socota kaasi waxa uu ahaa brofesor yaasiin maxamuud xiir faratoon waxa uu khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ugu warramay waryahiga cabdixaafid cawil ismaaciil